sakariye axmed xasan allaha u naxariistay wuxuu ka mid ahaa dadka doonidaasi la socday ee markii hore ka tegay magaalada hargeysa waxaana sida ehelkoodu ii sheegay uu ka mid noqday dadka ku dhintay halkaa sakariye oo da-diisu ahayd labaatan jir sida ay dadka ficiisa ahiba yeelaan ama qof kasta oo tahriibaya wuxuu ka baxay magaalada iyadoon qoyskiisu ogeyn waxaanuu maray jidh dheer oo aakhirkii ku dhammaaday inuu dhinto fiihime axmed xasan oo ay walaalayihiin marxuumka ayaan kula kulmay magaalada hargeysa waxaana iga warantay dhimashada wiilkooda iyo sidii warku kusoo gaadhay inankaygu hortan wuxuu ka baxay halkan wuxuu ka baxay bishii sideedeed shanteedii labada kun iyo shan tobankii bishii afraad labada kun iyo lix tobankii toddobadeedii ayna loo sheegay inuu doontan dhacday raacay doonta waxaa la saarnayd inanaan habroodaagnahay iyo inama badanoo asxaabtiisiiya asxaabtiisii inan baa ka baxay hablahana inantaasaa ka baxdaan habroodaagnahay iyadaana sheegtay oo tidhi koob iyo afartankii keligii baa naga degay tiri oo doonta raacay inanka waxay ti markii sidaana looga dejiyey ee doonta saa loo saaro cagaa soo saaray doonta dhacday afartankeegii kale soo badbaadayna waa lagala cararay maraan weydiiyey inay sawir ka bixiso markii warka dhimashadu soo gaadhay iyo fariinta ay is leedahay u gudbi daayarta kale ama qof kasta oo aaminsan aragtida tahriibka ayaa waxay fihiima tidhi walaahi ilaa toddobadii subaxnimo nalala soo hadlay waxayna lagu yidhi doontu inanku saarnaa way dhacday laakiin wax dhimasho iyo wax caddayna lama hayn jimcihii sabtidii labadaa cishaba socod baynu ahayd iyo waraysi laakiin jimcihii xaddii ayana loosoo xaqiijiyey inantii markii soo hadashay la socotay layidhi inanka inuu dhintay inaad wallaahi murugo aada u badan bay ahayd maalinta adduunka loogu xumay laakiin maasha allah waan ka samirnay ama horta dhalinta soomaaliyeed horta waa lagu madhay wadanka dhalinteeni iyo ubixeeni wadanka usoo kacayna badaha qaba waxaan kula talinaa qof dhalinteena oo keliya maaha qof islaama in aanu halkaad marin waayo faa'iido ma laha geesta kale kulankii maanta ee golaha wasiirada ayaa lagaga hadlay arrintan sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada oo uu ku saxeexna afhayeenka madaxweynaha cabdiraxmaan sheekh cilmi faahiye shamax oo nuqul ka mid ahi v o a soo gaadhay kulanka wasiirada ayaa lagu go-aamiyey in dowladdu ay qaado tallaabo kasta oo lagu tirtirayo dadka tahriibiya dadka ee ka kaxeeya magaalooyinka ama u fududeeya socdaalka islamarkaana cid kastoo falkaasi ku kacda gacan adag lagu qabto axmed aadan waa guddoomiyaha urur u ololeeya ka hortagga iyo la dagaalanka tahriibka waxa uu halka u arkaa sidan kuwa muqalisiinta waa way jiraan waan la garanayaa dowladda somalilan iyo dowladaha kale waxaan aad iyo aad yani ula talinaya ama aan u sheegay waxa weyaan in muqalisiinta waddanka ay ku jiraan gacan bira lagu qabto ayadoona reer hebel iyo qolo kale aan lagu eexanin ciddii lagu qabto falalkaasi sifaha tahriibta ilaa qofka naf dhan buu haligayaa wasiirka warfaafinta ismaan cabdilaahi saxardiid cadaani oo hore warbaahinta ula hadlay ayaa tacsi kadib wuxuu fariin u jeediyey waalidiinta iyo dadka tahriibka ku fikiraya waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha reer somalilan iyo gaar ahaan dhallinyarada in lagu waayo aragnimo qaato dacdooyinkan oo laga waantoobo tahriimka noocan ah ee ah isbiimaynta runtii u muuqda waxaan ugu baaqaynaa dhammaan qoysaska iyo waalidiinta dhallinyarada tahriibaysa in aan lagu dhiirigelin ama aan gacan lagu siin ubadkooda inay isbiimeeyaan dadka doontaasi ku dhintay ayaa qaar badan oo ka midi waxay ka tegeen magaalooyinka somalilan gaar ahaan magaalada burco ee gobolka togdheer hargeysa iyo boorama barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa